ku dhowaad afartan dowladood iyo ururo caalamiya ayaa isku diyaarinaya inay ka qayb galaan shirka caalamiga ee berito ka furmaya london ee looga hadlaya soomaaliya shirkan ayaa xilli gaar ah xil gaara ay qabashadiisa iska saartay britain waxaana ergada soo gaadhaya ilaa hadda ka mid a madaxda soomaalida oo ugu horreeyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxda wadamada geeska afrika warbixintan gaarka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo haya haaruun macruuf oo hadda stuudiyaha inagula sugan mahadsanid cabdixakiin nicholas kay waa ergeygii hore ee qaramada midoobey u qaabilsanaa soomaaliya waxaana uu xilligan yahay ergeyga dowladda britain ee geeska africa waxa uu ii sheegay in shirka london oo ah kii saddexaad ee ay u k u qabato soomaaliya inuu leeyahay muhiimad gaar ah waxay ila tahay ayuu yidhi inay muhiimad tahay in xilligan la qabto shir caalami ee sababtoo ah soomaaliya waxay gelaysaa wareeg siyaasadeed oo cusub afar sano oo xukumaya madaxweyne cusub baarlamaan cusub gaar ahaan saddex sababood dartood shirkani waa muhiim tan koowaad waxa weeye ayuu yidhi dareenka caalamku waa inuu qabtaa islamarkaana aanu ka leexanin soomaaliya waxaa jira ayuu yidhi waxyaabo badan oo mudnaano caalamka oo isgarab ordaya kuwaasi oo shir noocana uu muhiim u yahay inaan dadku iloobin soomaaliya oo isha ku hayaan marka labaad ayuu yidhi soomaaliya waa inay dejisaa mudnaanta afarta sano ee soo socota iyo sida loo hanan karo waxaa kaloo sheegay guud ahaan shirkani inuu muhiim u yahay sababo kala duwan oo ka mid yahay weji cusub oo bilowa inuu u yahay soomaaliya laga bilaabo sanadkan oo laga doonayo soomaaliya inay la wareegto muhiimadda dhinaca amniga islamarkaana ay qorshe u samayso sidii ay ugala wareegi lahayd gacankuhaynta dhinaca amniga ciidamada amisom oo dejinaya ayuu yidhi qorshe ay kaga bixi lahaayeen ama ku dhimi lahaayeen joogitaankooda soomaaliya shirkan waxaa wada guddoomin doona madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres iyo ra-iisul wasaaraha u k theresa may waxaa shirkan kasoo qaybgelaya soddon iyo toddoba wufuud oo kala matalaya dowlado iyo wadamo caalamka ah dhammaan hogaamiyaasha gobolka ee wadamada igaad guddoomiyaha ururka midooda africa midooda yurub iyo wakiilo sare iyo weliba xogayaha gaashaandhigga ee mareykanka jim mattis cabdiraxmaan yuusuf cayntee waa wasiirkii hore ee qorsheynta dowladda soomaaliya haatan ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirkan shirweynaha inta ugu muhiimsan waa beriho khamiis haddii aan la idmo waxaana xooga lagu saari doonaa qodobadii waaweynaaye dowladda soomaaliya ay soo diyaarsatay amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqeynta beesha caalamka ah afartaas qodob ay ahaayeen kuwaas nuxurkooda beri ayaa loo dhaadhici doonaa intaas waxaa dheer kulamo kulamo duceedyo uu madaxweynuhu la yeelan doono madaxda kale e halkan isugu timid oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dalkan oo beri toole ah haddii ala idmo iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo madax kaloo aada u fara badan oo halkan timid
dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa dhowaan ku heshiiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka oo dhan laba iyo labaatan kun iyo weliba ciidan booliisa oo dhan soddon iyo laba kun iyo ciidan dheeraada oo ka tirsan daraawiishta waxaa haddaba shirkan aad carabka loogu adkaynayaa dhinaca amniga maxaa haddaba laga fili karaa in laga gaaro qodobada ku saabsan dhinaca amniga nick kay waa kan waxa uu yidhi shirku waxaa isku raaci doonaa qorshe mucaahado amni ah waxa uu shirku diiradda saarayaa waxyaabaha horumarka laga sameeyey bilihii lasoo dhaafay waxaana xudun u ah heshiis siyaasadeed oo ay gaadheen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo isku afkartay qaab dhismeedka mustaqbalka cududda iyo weliba maamulka ciidamada booliiska xoogga dalka iyo daraawiista ee waddanku yeelanayo taasi ayaa xudun u ah ayuu yidhi waxaana lagu wada hadli doonaa sida beesha caalamku ay u taageeri lahayd fulinta qorshahaas shirkan sida la sheegay ma aha mid loogu yaboohayo deeqo soomaaliya la siiyo balse waa mid lagu heshiinayo qaabka ay soomaaliya u dhisanayso bartilmaameedyadeeda gaarka ee doonaysa inay hanato afarta sano ee soo socota nikkey waxa uu sheegay inuu jiri doono shir dhacaya bisha oktoobar oo lagu samayn doono yaboh waxa uu sheegay in soomaalida laga wada doonayo wax la wada og yahay oo ah inay hagaajiyaan dhinaca amniga ayna wax ka qabtaan si ay ugu suurto gasho inay awoodda kala wareegaan amisom cabdiraxmaan yuusuf cayntee waxa uu dhinaca kala sheegay in shirkani uu yahay mid taageero iyo garab siyaasadeed lagu siinayo dowladda soomaaliya waa saas runtii muhiimadda waxay tahay dowladdan cusub in waktigan cusub ee ay hadda cusub tahay oo boqol maalmoodba ay ka yar tahay in laisugu keeno beesha caalamka oo dhan meel inta laisugu geeyo fursad loo siiyo ajendaheeda inay sharaxdo iyadoo ay la timaado say rabto inay dalka amnigiisa wax uga qabato dhaqaalihiisa dib ugu kobciso siyaasada oo iyo doorashada soo socota isu isugu diyaariso markaasna sidii loogu taageeri lahaa ayaa halkan looga hadlaya ma ahayn meel hadda dhaqaale loo yimid in lagu kala qaybsado
hay-adaha gargaarka iyo ururada kale caalamka ayaa ugu baaqay shirkan inay dadaal iska saaraan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha dhinaca bani-aadminimada cabdiraxmaan shariif waa agaasimaha dalladda hay-adaha aan dawliga ahayn oo ku sugan magaalada nairobi waxa uu v o a u sheegay in shirkan london uu haysto fursad uu ku abaabulo beesha caalamka si looga gargaaro soomaaliya loogana jawaabo baahida ballaadhan ee dhinaca bani-aadminimada iyo horumarka iyo amniga gaar ahaan xaaladaha ay soo waajahaan haweenka carruurta iyo dadka laxaad kala waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhismaha qaranka soomaaliya iyo nabadeedaba nabadaynteedaba ay hoggaanka u qabtaan soomaalidu beesha caalamkuna ay ku ekaato door taageer ah waxa uu sheegay inay muhiim tahay in haatan diiradda la saaro arrimaha bani-aadminimada iyo ka hortagga macluul dhacda xiisada colaadeedna aan la hurin waxa uu sheegay inuu aada uga walaacsan yihin hay-adaha gargaarku warar sheegaya inuu soo fool leeyahay guluf military waxa uu sheegay in xilligan uusan ahayn waqti ku habboon in la bilaabo guluf military dhinaca kalena hay-adda ka faalloota xasaradaha ee i c g waxay iyaduna sheegtay in soomaaliya ay rajo wanaagsan leedahay loona baahan yahay in caalamku ay fursad u haystaan islamarkaana fursad siiyaan soomaaliya si looga gargaaro wax ka qabashada xagga nabadgelyada iyo gaajada taagan rashiid cabdi waa madaxa hay-adda i c g iyo geeska africa marka ugu horeysa waxaan u malaynayaa in madaxweynaha uu la tegayo shirka nato isaga oo barnaamij wanaagsan haysta barnaamijkaas oo ku saabsan sidii ciidamada loo ciidan tayisan loo dhisi lahaa bulshada caalamkana maanta fursad wanaagsan ayay haysataa maxaa yeelay barnaamijka nato waa barnaamij soomaaliyana laga caawiyo xagga sidii loo dhisi lahaa ciidan wanaagsan oo maaragtay hadhow hawsha ka qaada amisom arrimo kalena way jiraan taas oo ay kamid tahay in dib u heshiisiintana aada iyo aada loo eego maxaa yeelay dhibka ka socda soomaaliya iyo deganaansho la-aanta waxaa sababay in barnaamijkii beelaha lasu keeni lahaa oo maaragtay laga dhisi lahaa niyad wanaagsan barnaamijkaasita ma dhicin marka waxaan waxaan filayaa in hadda loo soo jeesto arrintanita sidii maaragtay loo soomaalida lasugu keeni lahaa oo maaragtay dhibkanayta sidii looga bixi lahaa shirkani waa kii saddexaad ee ay martigeliso dowladda u k tan iyo bishii februaayo sanadkii labada kun iyo labayo tobanka nikkey waxa uu sheegay in arrimaha soomaalidu ay muhiimad gaara u leeyihiin dowladda britain waxaana uu sheegay in u k haatan ay wehel haysato marka ay noqoto wax ka qabashada xaaladda soomaaliya
a top African conflict priority for us um, because of the threats that an unstable, insecure Somalia poses, both to the region and more widely because of the affiliations of Al Shabaab to Al Qaeda and now a small ISIS presence.
waxa uu yidhi soomaaliya waxay noo leedahay mudnaan sare marka ay noqoto afrika sababtoo ah halista soomaaliya oo aan deganayn oo aan amni ahayn uga iman karta gobolka iyo guud ahaanba caalamka sababtoo ah buu yidhi xiriirka ka dhexeeya al-shabaab iyo alqaacida iyo joogitaanka koox kooban oo ka tirsan isis waxaa kaloo ay halis ku tahay yuu yidhi dhaqaalaha caalamka gaar ahaan halista burcadbadeeda marka aan eegno dhinacaas waxaa jira ayuu yidhi xaalad bani-aadminimo oo daran iyo abaar xun waxaa jira ayuu yidhi cabsi macluul waxaa sidaasi dar jira ayuu dhowr sababood oo muhiim ah oo aan aaminsannahay in marka la eego dhinaca istaraatiijiyada amniga iyo arrimaha bani-aadminimadaba muhiim ka dhigaya soomaaliya nikkey waxa uu sheegay in dhab ahaan soomaaliya xilligan ay isbedelayso waxa uu sheegay in soomaaliya ay ka soo baxday xaaladii fashilka ahayd ay ku jirtay islamarkaana haatan soomaaliya uu yahay waddan soo kabanaya oo nugul siyaasad ahaanna wadajirkeedu waa ka xoogan yahay ayuu yidhi intii hore is-afgaradkeeduna waa ka wanaagsan yahay waanay u diyaarsan yihiin ayuu yidhi horumar inay ka sameeyaan dhinaca dhismaha siyaasadda waxayna joogaan ayuu yidhi meel aada u wanaagsan oo ay la wareegi karaan amniga dhaqaalahooda iyo bixinta adeegyada ay u hayaan dadkooda waa hagaaga haaroon macruuf aad buu mahadsanyay dhegaystayaal waxauu inala socodsiinayay warbixin ku saabsan muhiimadda iyo weliba qodobada laga fili karo inay ka soo baxaan shirka magaalada london uga furmaya soomaaliya oo haatan wufuud kala duwan oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka mid yahay ay ku sugan yihiin goobtaasi